أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal waa habeen jimco ah taariikhduna ay ku beegan tahay kow iyo tobanka bisha rabiicu thaani sanadka kun afar boqol toddobiyo afartanka hijiri kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo jabhadda amxaarada ee faano ayaa shaacisay in mar kale guul milatari ay kasoo hooyeysay dagaalka ay kula jirto ciidanka xabashida itoobiya golaha dawaaqiidda kooxda ridada soomaaliya ayaa meelmariyey xeergaleed ku baaqaya in la gaalaysiiyo ubadka soomaaliyeed maktabka daacwada wilaayada baay ayaa dowro sharci ah u qabtay bulshada ku dhaqan deegaano hoostaga ah magaalada baydhabo ee wilaayadaasi bulshada ku dhaqan deegaanada hoostaga ah degmada jalalaqsi ayaa ka faa'iidaystay adeegyo caafimaad oo maktabka caafimaadka wilaayada hiiraan ka sameeyey deegaanadaas جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka fiidnimo imikana isagii oo faahfaahsan jabhadda amxaarada ee faano ayaa shaacisay in mar kale guul milatari ay kasoo hooyeysay dagaalka ay kula jirto ciidanka xabashida itoobiya cali aadan cabdulaahi caliyare ayaa faahfaahinta warkaasi inoo haya waxaa sii laba lixaadsaday dagaalada ka socda gudaha dalka itoobiya gaar ahaan gobolka amxaarada wararka halkaasi ka imaanaya ayaa sheegaya in mar kale guuldaro ba-an dhabarka loo saariyey ciidamada xabashida itoobiya ee dagaalka kula jira jabhadda faano war ka soo baxay taliska militariga ee maleeshiyaadka faano ayaa sheegay in guulo waaweyn oo militari ka gaareen dagaallo qaraar oo ay ku qaadeen ciidamada dowladda ee ku sugan galbeedka woolo ee gobolka amxaarada ugu yaraan toddobaatan iyo shan askari oo ka tirsan ciidanka dowladda islamarkaana ay ku jireen talayaal sarsare ayaa dhegta dhiigga loo daray sida ay sheegtay jabhadda faano waxayna intaasi ku dartay in howlgalkaasi oo muddo afar maalmooda socday uu ka dhacay deegaan lagu magacaabo makeene saraakiisha lagu laayay dagaalkaasi waxaa ka mid ah madaxii xafiiska ciidamada ee degmada boorane iyo saraakiil kale taliska militariga faano waxa ay sidoo kale sheegeen in meydka hogaamiye sare oo ka tirsan ciidamada dowladda itoobiya laga helay dhinaca webiga maleeshiyaadka faano ee ka howlgala galbeedka woolo waxa ay sidoo kale weerar ku qaadeen islamarkaana ay hareereeyeen xero ciidamo ka tirsan kuwa dowladdu ay deganaayeen waxaana lagu laayay askar ka tirsan ciidanka dowladda ciidamada xabashida itoobiya ayaa lagu eedeeyey inay gubeen guri ku yaala deegaanka islamarkaana ruuxa weyney ah ay dileen xubno kale oo qoyska ka mid ahna oo tiradooda aan la sheegin ay ku dhaawacmeen weeraradan ayaa imaanaya xilli maalmihii lasoo dhaafay ciidanka dowladdu ay fuliyeen duqeymo culus oo waxyeelo ka soo gaartay dad rayid ah kuwaasoo ay fuliyeen diyaaradaha aan duulyaha lahayn ee dorooniska aad baad umahadsantahay caliyare golaha dawaaqiidda kooxda ridada soomaaliya ayaa meelmariyey xeergaaleed ku baaqaya in la gaalaysiyo ubadka soomaaliyeed nuur cali warsame abuusheyba ayaa inoo sii ambaqaadaya warbixintaasi golaha dawaaqiidda kooxda ridada soomaaliya ayaa meelmariyey xeergaaleed ku baaqaya inay ridoobaan ubadka soomaaliyeed arrinkaasoo si weyn looga falceliyey kooxda ridada soomaaliya ee fadhigeedu yahay magaalada caasimadda ee muqdisho ayaa mar kale qaaday tallaab gef ku ah diinta islaamka iyo dhaqanka shacabka soomaaliyeed ee muslimka ah xamse cabdi barre oo ku magacaaban ra-iisul wasaaraha kooxda ridada soomaaliya ayaa golayaasha baarlamanka daaquudka ah u gudbiyey xeergaaleed halis ah kaasoo shacabka soomaaliyeed ugu baaqaya inay gaaloobaan sida ay wararku sheegayaan labada aqal ee baarlamanka ridada ayaa loo gudbiyey xeerkan waxaana durbo la marsiiyey golaha aqalka sare oo ay gacanta ku hayso madaxtooyada xasan garguurte saadaan maxamuud cabdi oo ka tirsanna dawaaqiidda ayaa warbaahinta u sheegay in kulan shalay dhacay uu buuq ku dhammaaday balse uu aadan madoobe sidii caadada ahaydba ku dhawaaqay in xeerkaas la meelmariyey uuna yahay ansax wuxuu sheegay in xeerkan uu dhigayo in ubadka soomaalida marka uu ku jiro marxaladda carruurnimada la bari karo diinta uu doono taasoo ka dhigan in la leeyahay carruurtu ha gaaloobaan oo ha lagu barbaariyo diin aan ahayn midda islaamka
annaga oo dood ka qabna oo nidaamka hal lamaro guddoomiye leh in guddoomiyuhu dee waa iska soomaalidu baaca u baxsatayoo ansax baa u hirgalay ansaxii uu ku dhufto wax laga xumaado weeye waa wax sharci darro ah waxayna hormood u tahay sharciyada ay rabaan inay ansaxsadaan oo dastuurka ugu horreeya ay rabaan inay keensadaan meeshaan qaabkay u dhaqmaayaan maantay ka muuqata sharcigan qodobo aad khatar u ah buu leeyahay oo aad khatar u ah runtii waxaan waxaa wax lala yaaba ah ninkii prime ministerka dalkan ka ah waxaa fiidkii soo maray dii akrinaya qodobada la yaab kale oo soo maray oo dastuurka halkooda waxaa ka mid ah qodobka sagaalaad ee axdiga wuxuu leeyahay ilmo kasta wuxuu xaq u leeyahay fikirkiisa
xeerkan ayaa si cad ugu baaqaya in shacabka soomaaliyeed ay ka bixi karaan diinta islaamka oo ay qaadan karaan diin aan islaam ahayn xildhibaan saadaan maxamuud cabdi ayaa ku eedeeyey xukuumadda xamse cabdi bare inay u xubsiibatay baadiyeynta bulshada ayna isku darsatay diinxumo iyo boobka hantida shacabka meeshaa waxaa ku qoran marka oo heshiisaa ku qoran qofku wuxuu xor u yahay diinta uu rabo inuu qaato dadkan haddii la dhibaateeyey oo la barakiciyey oo hantidoodii la qaatay waxaa og tihiin magaaladan dad badan oo soomaaliyeed in dhibaato badan lagu geystay oo kuwa sharciya haystaa dukumentiyadii dhulka ay haysteen laga qaatay maantana waxaa loo soo dhigtay diintoodii in lagu tuntay oo la dhaho ilmaha soomaaliyeed wuxuu qaadan karaa fikir kasta oo uu rabo wuxuu aamini karaa diinta uu rabo arrinta waxaan rabaa soomaalida u sheegno sharcigaasi waa sharci aad khatar u ah golaha sare ee baarlamaanku imaan doonaa waxaan waxaa weeye dib u eegis u baahan
golayaasha dawaaqida kooxda riddada ayaa caan ku ah soo saaridda hindhise gaaleedyo duminaya diinta islaamka iyo qiyamka shacabka soomaaliyeed waana golayaal ku dhaqma dastuur gaaleed baalmarsan sharciyada islaamka mahadsanid abushayba maktabka dacwada wilaayada baay ayaa dowro sharci ah u qabtay bulshada ku dhaqan deegaano hoostaga ah magaalada baydhabo ee wilaayadaas bashiir muxiidiin abu ayman ayaa inoo diyaariyey warbixintaasi waxay ahayd dowro sharci oo qayb ka ah xamladii loogu magacdaray xadiidkii rasuulka sala allahu caleyhi wasalam ee ahaa u tukada sida aad igu aragteen anigoo u tukanaya ee ka socotay deegaanada hoostaga magaalada baydhabo ee uu waday maktabka dacwada dowradan oo socotay muddo saddex maalin oo xiriir ah waxay xambaarsaneed magaca alimaam ashaafici iyadoona duruusteeda muhiim u ahayd bulshada ku dhaqan deegaano ka tirsan goofgaduud shabeelow ee hoostaga magaalada baydhabo ee wilaayada baay waxay dadka deegaanka ay ku qaateen duruus sharci iyo casharo kale oo la xidhiidha salaada ugu dambeynna waxaa soo gebagaboobay dowladda xafladdii gunaanudka ayaana waxaa ka qayb galay mas-uuliyiinta maamulka islaamiga ah ee magaalada baydhabo iyo maraqyada wilaayada ugu horeyna waxaa goobta laga soo jeediyey kelmad ku saabsan dowladda muddada ay socotay iyo duruusta ay xambaarsanayd geedkamayba fadhiine makaan dhaaraw kaamir guud ahaan hoob la feeriya deegaanka shabeelow oo hoosteedaas goofgaduud degmada baydhabo walaayada islaamiga baay may baan fadhiynay haha ikhtitaam dooro dooradu badan way ahaan dooradii lankamaga daray guud ahaan xamlo oo socotay oo degmada baydhabo guud ahaan ka socotay xamlo oo laaraw sallu kamaa ra'aytumuuni usalli xamlo laaraw oo may waaha qofku musunka si salaadun tukudaw la baraw dowratu imaamu shaafi fagihigi wiinahay yaa may baan kamaga darnay dooradaas taase yaan kamaga darnay doorada badan may baan socotay saana siin sheegi deegaanka ka socotayna siin sheegi kheyrkii in wanaagin ala badaa dowladeedaha ayaa gebagabada ay gunaani jiro may balana insha allah bulshadii muslimiinta ay badan wal kale noo ka aadama jaro ilaa waa sii dardaaranka shartam sidoo kale qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan deegaanada hoosaga goofgaduud oo la hadlay idaacadda islaamiga andalos ayaa ka warbixiyey waxyaabihii ay faa'ideen dowladii loogu qabtay deegaanadooda anoo ka hadalaa bulshada afje insha allahu tacaala walaayadinan mahadyaan wal yaab le iyo wal qiimo lena ninshaani shayaadkana ninshaani may ku mid haayay lama durusud oo kumid ah tono ku turjumaasa salaad tono tawxiid ku laazimaas maylanaaha walaayada man sheegana ini kulugadoogni durusasay insha allahu tacaala waana si fayliyalan qaadadi si wanaagayn walka qaadadi galbo makashuufeen walka qaadadi waan wal fahmi doona bulshadun hindhooja may kumuuqda inyoonay eed may la raaysa ambur aragdi insha allahu tacaala saasa iyo may la raaysiya siinku siinku luga doongnay waana siin sheegana tan kale bulshay may baa san lahaa may dad lah ka oogay xujo waynu mayba ka faa'iidaysanayn horta kow tawxiidkeena ninshaani ee mayba maybaadana su-aalo koowaad limaada khalaqana allaahu ilaahay maynan abuuray ilaa aada ma arnay ilaahay eramay ku faagnay ilaa ma arnay aada mudilaatu shuruud shuruudu laa ilaaha ila allaahu yaa ka jarti madi macnaha an hagaabi an hatahatad khayri ee macnaha macnaha iimaankii arkaantiis iyo aan ahay macnaha ay ka jareen mayba ka jaray walaa oo manaan isku faa'iidaysani jazaahum allah kheer mayba ka jaray shuruud salaadii tacriif shaya ka jari mudilaad jaba ka jari sunan shaba ka jaran antii anta ka faa'iidaysani marka u mahadsantiin jazaahum allah kheer eed iyada u mahadsantiin intii hadda isana dhaaftaana walbadan kheer yaa horta meelun eed ulunka faa'iidi tawxiidkanka muhiimsanaay beriimahaninka maray sadiidii noo us eeyaalanin fahansi eedalan fahmi tankalaad shacairta salaadanana bari sifaylaan fahni ilaahay weyn waahada intii maaragna mujaahidiinta ahninkati yaan ku ajarsi ugu dambeynna waxaa madasha ka hadlay malaaq nuuro maxamed maadey malaaqa beesha laysaan ee wilaayada baay isagoo kelimaad dardaarna u jeediyey bulshada ku dhaqan deegaanada u dhow goofgaduud lankauba tawxiid yaybasaxama kubacdi lee salaadlo ku fade tawxiidkaas in sheegnay nooqaadateen alleh sanbarqaayasanglana jazaakumullaahu khayran mayba kala siin sheegnay salaadya la siin sheenay ilaahay marshiya qaada teeniyana saas oo kale yana mayba siin siin kama nagana jazakumullahu khayran asan lana naftay nafta muslimiinta dhammaantii mayba amdar daaramay u anfusakum ahliikum naara naftan iyo ehelkeeg naar ku badbaadina allaan wala la baradahay diimuma unumalnin baradahay un waajibna saaran a gududahayn waajibna saaran ya gududahayn isiin waajibkiisan saaran gududasan lana rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam sohos aybanin sheegaya kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raaciyati qof kasta unti rooga mas-uulu raacu waana wal su'aalo doon mas-uul mayla ree kii la su'aalay lankii walla warsadaa ayaa la ree mas-uul lanku mas-uulka anuu habaada dheegda mas-uulkii wala la warsadaayo ilaahayna wala warsado doon una wala ilaahayna warsada fadi ummatudeeda dacwad ha deersina hoobnaerfad ilaahu ha deersini reer kaamir ilaahu adi markhaatinin ku reer kaamir ha deersini mayba lanaahaha mayba ka dadaalanana inay wala kitaabka una qaadanan inay una baranan oo xifdiinan ehelkan iyo owlaadan ka tarbiyaynano barnan antaasa yasiin dardaaramaan waana qayb ka mid ah dadaalada uu wado maktabka dacwada maamulka islaamiga ee magaalada baydhabo kaasoo dowlad sharci u qabanayo qaybaha bulshada ku dhaqan deegaanada hoosega magaaladaasi mahadsanid bashiir ugu dambeyntii bulshada ku dhaqan deegaanada hoostaga ah degmada jalalaqsi ayaa ka faa'iideystay adeegyo caafimaad oo maktabka caafimaadka wilaayada hiiraan ka sameeyey deegaanadaas waa kan marwaan moxamed oo warbixintaasi inoo diyaariyey adeegyadan caafimaad waxa uu maktabka caafimaadka wilaayada hiiraan u sameeyey bulshada ku dhaqan deegaanada kale ah buurweyn wardheen dabaday iyo raaso oo ah deegaano hoostaga degmada jalalaqsi waxayna dhakhaatiirta dadweynaha deegaanadaas u sameeyeen adeegyo caafimaad oo isugu jira baaritaan iyo daawo qaybin ahaa bulshada ku dhaqan deegaanadaas hoostaga degmada jallaqsi oo la hadlay andalusa ayaa kaga mahad celiyey maktabka caafimaadka ee wilaayada hiiraan adeegyada caafimaad ee uu soo gaarsiiyey waxayna intaasi ku dareen inay xilligaani baahi weyn u qabeen adeegyadaasi caafimaad ah magacayda maxamed xaaji axmed annagoo joogno tuulada darbadey maktabka walaayada waxay noo keeneen daawo casri ah ummaddii midna waa daawo waa qaadatay ilmahaygana waa la daawey xaaskaygana waa la daawey marka insha allah ilaahay caafimaadka nagu siiyo intaas ayaan leeyahay maya wax lacaga nagalama qaadanin intii la daawey wax lacagoo nagula sheegtay ma jiraan daawada cidda noo keentay ilaahay waxaan ka sugaynaa ilaahay kor ha ka dhigo waxay keenaan annagana ilaahay caafimaadka noogu daro ayagana ilaahay ha waariyo xabdulle booraad dayle meeshaan waxaan ugu yimid maasha maxay yidhaahdeen in walaayada islaamka xanuunkii maxay yidhaahdeen ma haaya amaba tuulada haaya ay wax noogu qabato inta waxaa la dhahaa buurweyn tiibay waxaa liisii daawooyin badan oo maxaa yidhaahdeen nuucba nuuc ah wiilna anigaa wada waa lii daawe islaamka waxaan leeyahay kor allah u qaado taaladan allah jibi baarak magaciisa xisaan dugo maxamed riw maasha allah daawo oo aad iyo aad u wanaagsan daawada wadaadada meesha joogta maasha allah daawo maasha allah lisiiye daawada waa daawo aad u tiro badan oo maxaan ku sheegaa hadda maxaan ku sheegaa kaniiniga oo qumanka kaniiniga oo nafaqada kaniiniga oo malaari daawo aad iyo aad wanaag badan lisiiye islaamka allaha guuleeya kor allah ka dhiga maasha allah gaalada maxaad allaha jibiye magacay waa layidhahdaa khaalid cabdalla cumar fordhaan maanta waxaa ka mid caafimaadka qoladii gobolka timiid maanta joogta dadkii waa yimaadeen rag iyo haween iyo wixii xanuunsanaay intoodii badan waa imaadeen ninkii dhakhtarka la kulmo xanuunkiisuu sheeganay daawow qaadanay qof kasta dawii loogu talagalay xanuunkiisa ayuu qaadanay qof kasta aniga ka fiicano ani daawaan qaatay madaxay xanuunay kuleela daawa igu dardaa waa lii siiyey warbixintayda waa la dhegaystay wixii waa bonayn waa lii siiyey waa wata kulle insha allah barakata laga cabiray sokorta waa laga cabiray barakatana waa laga cabiray mabta ismaan ma awliida degmada rasaan jooga khayr allah siiye wadaadada ama siiye weysa daawo magama liiga qaadan karo cagga gaalada allaha jebiye islaamka allaha guulee cif iyo sharaf allahna siiye toddobaadyadii lasoo dhaafay waxa uu maktabka caafimaadka wilaayada hiiraan adeegyada caafimaad gaarsiinayay bulshada ku dhaqan deegaanada iyo degmooyinka wilaayada hiiraan aad buu u mahadsan yahay marwaan ayuu kaasi ahaa guud ahaana dhegaystayaal warkii caawa aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu